إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan kuwooda ugu doroon sarkaal ka tirsan dowladda federaalka saddex bilood ka hor dilay suldaankii beesha hadamo ayaa maanta lagu qaarjiyey gobolka bakool askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa nin ganacsado ah ku dilay duleedka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa dareen cara leh ka muujiyey khasaaraha xukuumaddiisa ka soo gaaray weerarkii bidviyu isagoo sheegay inay qaadeen tallaabo isla xisaabtan ah waxaa la helayaa magacyada dad badan oo ka mid ah xubnaha dowladda federaalk oo lagu dilay weerarkii habeen hore ka dhacay dhismaha bidviyu ee magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo is-afgaradka itoobiya loogu saxiixay xeebaha soomaaliya iyadoo fariin u dirtay soomaalida meel walba oo ay joogaan golaha nuqubada wilaayaadka islaamiga ah ayaa bogaadiyey weerarkii hotel beach view ee magaalada muqdisho odayaal ka tirsan beesha gaaljecel oo kulan ku yeeshay muqdisho ayaa maamulka koonfur galbeed ku eedeeyey inuu hurinayo colaadaha beelo walaalo ah oo wada dega shabeellaha hoose qodobka warka dibaddana hogaamiyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa gaaray bariga dhexe halkaasoo la doonayo in lagu dhiso isbahaysi cusub oo badbaadiya yahuudda
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo axad ah taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan afarta bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka miilaadiyada kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhan sarkaal ka tirsan dowladda federaalka saddex bilood ka hor dilay suldaankii beesha hadamo ayaa maanta lagu qaarjiyey gobolka bakool howlgal qorsheysan oo maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen afaafka hore ee degmada xudur ayaa waxay dileen mukhtaar maxamed nuur oo ku magac dheeraa beeso jacel war laga sii daayey idaacadda al andulus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in mukhtaar uu ahaa nin ay mujaahidiintu si weyn u doondoonayeen mukhtaar beeso jacel markii la dilay waxaa laga furtay qori iyo boosh waana ninkii dilay suldaankii guud ee beesha hadamo suldaan cabdulaahi maxamed yare oo saddex bilood ka hor ku weeraray deegaanka garasweyne ee hoostaga degmada xudur askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa nin ganacsado ah ku dilay duleedka magaalada muqdisho cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in askar ka tirsan dowladda federaalk ay nin ganacsado ahaa ku dileen deegaankaas dilkan oo dhacay habeenkii xalay ayaa waxa ay askartu u geysteen yuusuf cali xuseen kaasoo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga yaqaano ceelasha biyaha waxa uuna deegaanka ku lahaa carwo lagu iibiyo dharka laba askari oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa u soo galay xaruntiisa ganacsi kuwaasoo ku amray inuu bixiyo lacago baad ah oo boqolaal dollar ah balse yuusuf oo ahaa ganacsadaha ayaa ka biyo diiday inuu bixiyo lacagtaasi baadda ah taas oo sababtay inay rasaas ku shanaqaan isla goobtana uu ku geeriyoodo dilka kadib waxaa goobta isaga baxsaday labada askari ee ka tirsanaa dowladda federaalk ee sida bareerka ah u toogtay ninka ganacsadaha ah magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa joogto ka ah dilalka ay askarta dowladda federaalk u geystaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan halkaas waxaana tira koob aan baahinay sanadkii hore ku xusnay in askartu ay kun afar boqol afartan iyo shantii hijiriyada caasimadda iyo duleedkeeda ku dileen ku dhowaad toddobaatan ruux oo rayid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa dareen cara leh ka muujiyey khasaaraha xukuumaddiisa ka soo gaaray weerarkii bij view isagoo sheegay inay qaadeen tallaabo isla xisaabtan ah cabdiraxmaan bedere ayaa faahfaahinaya xamse cabdibare ayaa isagoo aad u cariisan walaac ka muujiyey siday ugu suura gashay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ka fuliso goob ay dowladda federaalka mar walba sheegi jirtay inay ugu ammaan badan tahay muqdisho taasoo ah xeebta liido iyo dhisme ay deganaayeen dadka xukuumaddiisa ka tirsan xamse ayaa sheegay inay adag tahay in laga hortago qof u soo bareeray inuu naftiisa bixiyo islamarkaana wata aalado qarxa haddana sidaasoo ay tahay wuxuu xusay inay wadaan isla xisaabtan dhexdooda ah sidoo kalena ay jiraan dad loo xiray arrintan haddii ay tahay dhinaca tallaabada amni aan qaadnayna waxa weeye tallaabooyin deg dega ayaan qaadnay isla xisaabtan baan samaynay dad badan oo saraakiil ku jirto ayaa xirxiran baaris kalean ku jirnaa waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan tallaabo adag qaadi doono oo dhinaca amniga ah laakiin haddana eh, marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale waxaa weeye eh, dee nin socda oo isqarxinayaay shidadiisa ayuu leeyahay dhibaatadeedana leedahay weerarkii habeen hore ee beach view waxaa kale uu cambaareeyey xasan sheekh shariif sheekh axmed farmaajo yaabey axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya waxaa la helayaa magacyada in badan oo ka mid ah xubnaha dowladda federaalk loogu dilay weerarkii habeen hore ka dhacay dhismaha beach view ee magaalada muqdisho sida warkaasi uu ku eegayo maxamed cali aadan aad baad u mahadsan tahay sidaan la wada soconno rag ka tirsan guutada naftoodurayaasha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar xookugal ah ku qaadeen xarun lagu magacaabo beach view oo ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin saraakiil iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasi ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaana dhar cadda ee ilaaliya xarumaha dowladda federaalka kuwaasoo ka mid ahaa ee dadkii ku sugnaa xarunta la beegsaday ee beach view ee ku taalla xeebta liida ee magaalada muqdisho howlgalkaasi ayaa waxaa inta la xaqiijiyey lagu dilay konton iyo afar isugu jira xubnaha aan soo sheegnay halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo toddoba kale haddaba faahfaahin ayaa laga helayaa magacyada saraakiisha lagu dilay iyo kuwii lagu dhaawacay howlgalkii xarunta beach view ee magaalada muqdisho mas-uulka ugu horeeya ee lagu dilay weerarkaasi waxaa lagu magacaabaa cali mahdi waxa uuna ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka doctor cabdiqani oo ah siyaasi hadda la shaqeeya xukuumadda xamse cabdi barre ayaa waxa uu isna ka mid noqday ee dadkii lagu dilay weerarkii beach view xasan nuur waxa uu isna ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee dowladda federaalka waxa uu ka mid noqday shaqaalihii dowladda federaalka ee lagu dilay howlgalka maxamed cabdulqaadir mustaf isna waa gaashaanle milatari oo ka tirsan dowladda federaalka waxa uu ka mid noqday ee raggii lagu toogtay howlgalka ka dhacay beach view axmed gacal muuse waa mas-uul ka tirsan ee safaaradda ingiriiska isna waxa uu ka mid noqday ee raggii halkaasi lagu dilay axmed cali daahir waxa uu isna ahaa mas-uul ka tirsan wasaaradda maaliyadda waxaa lagu khaarijiyey howlgalkii beach view axmed colow isna waxa uu ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda waxa uuna ka mid noqday xubnihii lagu dilay ee weerarkii ka dhacay xarunta ku taalla ee xeebta liida ee magaalada muqdisho burhaan maxamed xagaley isna waa mas-uul ka tirsan ee wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka waxaana la soo werinayaa inuu ka mid noqday xubnihii lagu dilay weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho ibraahim shiikaal taliya ku-xigeenka sirdoonka ee dowladda federaalka ee gobolka banaadir isna waxa uu ka mid noqday mas-uuliyiintii ku dhaawacmay weerarka ibraahim xidigow isna waa sargaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu dilay howlgalka nuur cabdulaahi cali waxa uu ka mid ahaa abaabulayaasha kambeynka xasan sheekh maxamuud isna waxaa soo gaaray dhaawac cali muuse oo ah iskuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha waxa uu ku dhintay ee weerarkii ka dhacay beach view awees sheekh maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu dilay weerarka xukugalka ah faysal cabdulaahi xaashi waa sargaal ka tirsan ciidanka loo yaqaano danab isna waxa uu ka mid noqday ee saraakiishii ku baxay weerarkii xoogganaa ee lagu qaaday xarunta beach view ee magaalada muqdisho ugu dambeyn maxamed nuur waxa uu ka tirsanaa ciidanka loo yaqaano haramcad waxa uu ka mid ahaa xubnihii ka tirsanaa dowladda federaalka ee lagu dilay ee weerarkii ka dhacay beach view sidaan horey usoo sheegnayna weerarkaasi waxaa lagu dilay konton iyo afar xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka halka lagu dhaawacay siddeetan iyo toddoba kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixisay halka uu marayo is-afgaradkii etoobiya loogu saxiixay xeebaha soomaaliya iyadoo fariin u dirtay soomaalida meel walba oo ay joogaan tafaasiisha warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya alfurqaan waxay baahisay waraysi ay la yeelatay afhayeenka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kaas oo soconaya muddo afartan daqiiqo ah laguna weydiinayo su-aalo kala duwan oo taabanaya xaaladda waddanka heshiiskii etoobiya loogu saxiixay badda dagaalada dhibaatooyinka haysta bulshada soomaaliyeed iyo arrimo kale oo muhiim ah ugu horeyn sheekh cali dheere oo wax laga weydiiyey m o u-gii uu muuse biixi etoobiya u saxiixay bilowgii sannadkan si ay u hantiso qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in xabashida ay weligeedba ku taamaysay sidii ay mar uun u qabsan lahayd xeebaha soomaaliya taas oo maanta u aragta xilli munaasab u ah oo waddanka ay joogaan maamul iyada taabacsan wuxuu xusay in madaxda etoobiya ay iska soo dhaxleen dardaaran ku aadan qabsashada badda iyo beriga soomaaliya mas-uul walbana uu kan kale ku wareejinayey faylka istiraatiijiyada ka dhanka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed si kasta oo ay madaxda etoobiya dhexdooda xukunka ugu dagaalamaan ama ay isku khilaafaan halka qadiyaddii ay ka mideysan yihiin ayuu ku esteeyey inay tahay qabsashada soomaaliya tusaalena wuxuu uga dhigay sida uu mingista ugu soo hambaliyeeyey milas markii ay ciidamadiisii qabsadeen muqdisho labada kun iyo toddobadii afhayeenku wuxuu sheegay in xilligaas ay askarta etoobiya tageen xeebta ka dambeysa garoonka diyaaradaha muqdisho qoryahoodana ay afka u geliyeen biyaha kadibna dhunkadeen iyagoo muujinayay inay qori caaradiisa ku qabsadeen badda iyo beriga soomaaliya wuxuu daboolka ka qaaday in etoobiya ay waddo dhaqangelinta is-afgaradkii ay ka saxiixatay muuse biixi nimanku kama taraasulin hamigoodi kama taraasulin qorshahoodina waa wataan tabartooda meel ay dhigtaba waxaa weeye fulintii ajandihii ay qaateen iyo qorshihii ay go-aansadeen inay fuliyaan ayay baraysaayoo toddobada bilood maanta laga joogo maantay is-afgaradka waxaa laleeyahay la saxay ilaa maantay hawshii ku jiraan toddobadaas bilood way ku jiraan oo waxa weeye maxaa la yidhahdaa way wadaan mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee in laiska celiyo yac laskala mooyaane wuxuu intaas ku daray in uusan etoobiya u suuragelaynin damceeda ah inay qabsato xeebaha soomaaliya dadka soomaaliyeedna ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan si la mid ah sidii ay boqolkii sanno ee lasoo dhaafay isaga xoreynayeen xasan sheekh maxmuud ayuu ku eedeeyey inuu wax ka ogaa heshiiska haddana uu isku dayiyo inuu bulshada marina habaabiyo haddaan sheegnay marka todoba bilood ka hor aan sheegnay inuu xasan ku lug lahay arrintan ayada maanta ruux walba way u muuqata waa ina cadda xasan asagaaba garanba hadda inuu ku qanacsan yahay oo uusan diidanayn etoobiya bad la siiyo isagaaba hadda ku qanacsan oo sheeganayo oo warbaahinta la taagan qadiyadduna waxa weeye xasan iyo muuse iyo ismaaciil wageele waa la isla ogaa bahashan laakiin bahashu waxay heeday in xasan asagu uu bahasha saxiixo qandaraaskana uu qaato xogaa fiicanoo dhaqaalahana uu ka helo sandareerta ah uu ka helo gaaladu marka waa iskhiyaantaa abay markuu fiirshay lacagta xasan ka rabo iyo midda muuse ku qancaayo waxa muuse ku qancaayo yaa waxa u fududaata la yaraatay waxa muuse ku qancaayo oo xasan xoogaa uu ka tubowen yahay muuse uu ka tubowen xasan marka marka waxay dhaafeen dadba waxay ku qasbata marka inuu qaylqayliyo wuxuu ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay fadhiga ka kacaan una istaagaan difaaca baddooda iyo berrigooda ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay waa la idinsoo bira tumanayaa cadow baa idinku soo duulay cadowgaasi ujeedka uu leeyahay waa inuu dadnimadiina tirtiro inuu dalkiina qaato inuu diintiina baabi'iyo yacni jaanib kasta oo waad leedihiin xasan gurguurta marka uu leeyahay saddexda jaanib baan ka weerarayaa waxa la weerarayo micnuhu al-shabaab maaha laakiin waa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxa fakarka iyo caqiidada lagala dirirayo waa muslimiinta soomaaliyeed waxaa la leeyahay dhaqaalaha lagala diriraya waad aragtaan waa dhaqaalihiina dalkiina waad aragtaan gacanta laga bixinayaa oo gaalaa la siinayaa dekadihii iyo erbootyadii waa kaa xabashida la siinayaa berina kenya la siinayaa turkidana waad aragtaanoo qayb ayaa la siiyey ayuu yidhi sheekh cali dheere haddii ay sidaa dhacdo wuxuu dadka soomaaliyeed u sheegay inay noqon doonaan qaxooti iyo dad u dhibaataysan gumaystaha si la mid ah sida shacabka reer falastiin kuwaasi oo dhulka barakaysan qayb ka mid ah looga qaatay xeeladda istaraatiijiyadda hadda lagu wada soomaalida gaaladuna midabkay rabta halayaatee waa isku gaalo alkufru milla waaxida gaalka falastiin maanta maraykanka faransiiska ingiriiska yuhuudda taageeraya ee maxaa la dhahaa ummadda muslimiinta shacabka baabi'inaya iyo gaalka xasan gurgurta waa ku taageeraale oo waxa weeye hubka iyo qalabka iyo dekada kasoo ay raboorada kasoo dejinayahay waa isku gaalka un adna muslimaa tahay ninka la waa muslim maxaa kula duwantihiin waxaa rabaa in lagu gaarsiiyo un meesha asaga la gaarsiiyey in lagu gaarsiiyo lagaa dhigo cusal waxa weye sacabooley waxba aan iska celin karin in lagu gaarsiiyo maalintaana marka kawaanka sida raba lagu saaro dhinac raba lagu qalo dhinac raba lagu gooyo intaasaa la rabaa wuxuu ugu baaqay soomaalida inay baraarugaan noo fadhiga ka kacaan maanta ayuu tilmaamay inaysan ahayn maalin uu qofka muslimka ah gumaysi galo balse ay tahay maalin uu islaamka kor u soo kacayo shisheeyuhuna uu callankooda sii liicayo loona baahan yahay in muslimiinta indhahooda kala furaan gunaanadkii wuxuu ka digay in ummadda soomaaliyeed dhexdooda lakala qaybiyo oo la ysku diro lagana mashquuliyo iska dhacinta cadowgooda iyo difaaca waddankooda golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ayaa bogaadiyey weerarkii big v u ee magaalada muqdisho warbixinta warkaasi maxamed sheekh cali ayaa soo gudbinaya waxaa welisa soo taraya dadka bogaadinaya weerarkii nafurnimada ahaa ee habeen hore dagaalyaano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hoteel dacalka ku haya ama kaabiga u saaran xeebta liida oo ku canaa fisqiga iyo tuumashada sida ay horey u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk uga horeeya gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay weerarkaas naqiib ibraahim cali nuur oo loo yaqaano shaacirul islaam oo ku hadlayay afka golaha nuqabada ayaa si adag u bogaadiyay weerarkii taariikhda gale ee hotel beach view
qaar meesha hadda la sheegayo oo beach view u cararay qaar meelo kale u cararay kala cararkaasa beryahan ka jiray habeenkii xalay ahaa ay mujaahidiintu uga daba tagaan meesha la yidhahdo beach view arrintaas mahaddeeda waxaa iska leh iyo shukrigeeda allaha tabaaraka wa tacaala cid kaloo leh ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadkii arrinkaas ku taliyey juhdigood ilaahay ha ka abaalmaryo raggii fuliyey tanfiidka lahaa kuwii shahiiday ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ku shahiidayn ku shahaado qaatayna shahaadadooda ilaahay ha ka aqbalo marka annagu marka haddii aan nahay odayaasha khaasatan aniga oo ku hadlaya afka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga anigoo ku hadlaya aad iyo aad waxaan u soo dhoweynayaa camalkaas wadnaha ka gooyay maanta meel kastoo ay joogaan oo meeshii ay islahaayeen waa ugu dambaysa oo shabaab ma soo gaari karo oo looga dabageeyey camalkaas waa soo dhoweynayaa aad baan uga faraxsanahay farxaddayda ma mid la qiyaasi kara ma aha ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala isagoo sii wata hadalkiisa shaacirul islaam waxa uu baaq ku qoran far waaweyn u diray dadka ka fadhiya halganka ka socda dalka soomaaliya oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye oo saf ah
kuwa hadda fadhiyo fadhiga ka kacaan wax yar baa haray insha allahu tacaala dambooye magaare maxay yahda doqoni calaf ma leh ayay taagan tahay war maxaad ku darsatay kutubka ilaahay maxaad u qabatay baa laisweydiin doonaa talada maanta ee gacanta ku jirtaa inaan indhaha ka daawano ma aha fadhiga ka kaca ee aan garab iyo gacal u noqono kuwa sukuurta ku jiro aan garab istaagno kuwa shahiiday booskooda aan buuxino kuwa dhaawacmay booskooda aan buuxino aan fadhiga ka kacno intaasaan leeyahay adduun iyo akhran wayda anfacaysa bayaan ka soo baxay taliska ciidanka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay khasaare tira beel ah oo la gaarsiiyey dowladda federaalka taliska ayaa sheegay in weerarkii hotel big view ee ku yaala xeebta liyado ay ku dileen ugu yaraan afar iyo konton iyo dhaawaca toddoba iyo siddeetan isugu jira saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha dowladda federaalka iyo sirdoonka loo yaqaano dharcadka weerarkii fariidka ahaa ee big view ayaa wax ka qoray ilaa iyo haatana wax ka qoraya warbaahinta caalamka si gaar ah kuwa reer galbeedka wargeysyada qaar ayaa sheegaya in aana dhayalsan karin awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaal ka tirsan beesha gaaljecel oo kulan ku yeeshay muqdisho ayaa maamulka koonfur galbeed ku eedeeyey inuu horinayo colaadda beelo walaalo ah oo dega shabeellaha hoose zakariyo cumar ayaa faahfaahinaya odayaashan oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa ay horinta colaadahan ku eedeeyeen wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed iyo taliyaha biliiska saldhigga degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyagoona tilmaamay in mas-uuliyiintan ay sheegeen ay ku howlan yihiin horinta colaadbeelada ka dhexdhacda beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaanadaasi waxa ay odayaashan tilmaameen in mas-uuliyiintan ay arki laayihiin nabadda dhex taalla beelahan walaalaha ah ee wadadega deegaanadaasi iyagoona sheegay in mas-uuliyiintan ay doonayaan inay dib u soo celiyaan colaadbeeledyo horay ugu dhexmaray deegaanadani beesha gaaljecel iyo beelaha shanta caleemood xalinta colaadahaasi oo isu tageen waxgaradka iyo nabadoonnada beelahan wadadega deegaanadaasi islamarkaana ay nabadaasi doonayaan inay ugu beddelaan horinta colaadbeeledyo cusub oo ka dhaca deegaanadaasi qaar ka mid ah waxgaradka beesha gaaljecel ee dega gobolka shabeellaha hoose oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxaa warkooda ka mid ahaa sida tan dhibaatada halkaas laga wado ee uu wasiirka wado waa dhibaato ka timid madaxweynaha shirka halkan waxaa isugu yimiday beesha gaaljecel oo shirkan ujeedkiisu uu yahay cabasho ay ka qabaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed oo duulaan gardarro ah ku soo qaaday waxaan leenahay haddaan nahay beesha gaaljecel ummadda ha- ha isku darin ha barakicinin waxaan leenahay eh, koonfur galbeed ayuu ku socdaa baaqan iyo la hadalka ee wasiirka amniga koonfur galbeed xasan iyo taliyaha saldhigga degmada wallaweyn ninka la yidhaha cabdulle shacalimood iyo gaaljecel saaad og tihiin soomaali weynna waa og tahay waa dagaalameen markay dagaalameen cid ay koon heshiisiin isku isku qasbanaadeen wallaweynaa tegaayeen xoolahay ka gadanayeen biri weyn ay tegaayeen xoolaha laga soo gadanaya nabadaa loo wada joogay colaadan waxaa abuuray labadaas nin oo hadda aan soo sheegay waxaa arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaana wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed uu ku eedeeyey xildhibaan jesow oo ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka in deegaanadaasi uu dhigtay isabaarooyin ay ka soo galaan lacago fara badan waxaana is-eedeyntan ay warbaahinta isku marinayaan mas-uuliyiintan ka kala tirsan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ay tilmaamayaan aqoon-yahanada iyo waxgaradka u dhuundaloola siyaasadda maamulada shisheeyaha ku daaban inay salka ku hayso arrin ay doonayaan mas-uuliyiintan inay ku huriyaan colaado beeledye ka qarxa deegaanadaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntii hogaamiyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa gaaray bariga dhexe halkaasoo la doonayo in laga dhiso isbahaysi cusub oo badbaadiya yuhuudda taliyaha taliska dhexe ee maraykanka ayaa gaaray bariga dhexe waxaana warbaahinta dalkaas ay sheegayaan in ujeedada uu socdaalkiisu tahay inuu gacanka geysan doono qorshe lagu diyaarinayo isbahaysi gobol oo daafaca yuhuudda yuhuudda ayaa ka quustay dagaalka muqaawamada iyadoona laga burburiyey in badan oo ka mid ah taangiyadii casriga ahaa sidoo kale waxay baqdin ka qabtaa in culeysi ugu yimaado dilkii ismaaciil haniya sidoo kale dadka falanqeeyaasha ah ayaa aaminsan in maraykanka uu doonayo inuu qadiyadda falastiin ku qariyo dagaalo kale uu gobolka ka rido si loo yeelo weji kale oo yahuudi iyo iiraan guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa nagaynta